maamulka dowladda hoose ee degmada kismaayo ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waday dadaalo sare looga qaadayo bilicda iyo nadaafadda magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose oo dhinaca kale ay ka socdaan dhismaha wadooyinka laamiga ah kuwaasi oo wax badan kusoo kordhiyey bilicda iyo horumarka ganacsi ee magaalada gaasimaha waaxda bilicda ah ee magaalada kismaayo maxamed abshir maxamuud oo xafiiskiisa kula hadlay warbaahinta ayaa bulshada ku nool magaalada kismaayo ka codsaday in maamulka ay kala shaqeeyaan nadaafadda iyo bilicda degmada soomaaliyeed ee sharafta leh reer kismaayood ay iska ilaaliyaan annagana ay si nala shaqeeyaan annaguna aan la shaqeyno oo nalagala shaqeeyo dadka kusoo daynhaya habeenkii bilaacadaha guryaha kusoo daynhaya waddada makhaayadaha ku shubahaya laamiga biyaha ku shubahaya wasakhaysan dhirinejka ama marshinbiyoodka dadka ku shubahaya maxaanku idhahdaay qashinka lagu gurahayo arrintaas waa degniintii ugu dambeysay in badan baa laga hadlay guddoomiyaha degmada ka hadlay guddoomiyaha ku-xigeenada ka hadlay annagaa dhex maray oo mikrofoonna qaadanay digniintii ugu dambeysay weeye qof walba wuxuu mas-uul ka yahay gurigiisa hortiisa tobanka mitir ama afarta mitir ee gurigaada hortiisa ah haddaad mas-uul ka noqoto magaalada kismaayo oo dhan nadiif bay noqonaysaa aada iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan rajaynayaa inaad nala fahmi doontaan bilicda magaalada laamiyada la dhisay quruxdooda waad aragtaan biyomaryaanada biyomareenka ugu weynaabaa la sameeyey oo intuu magaalada oo dhan biyaha ka qaada badda ku shubahayo haddaad marka inta qashin bac kasoo buuxiso ama loor kasoo buuxiso ku shubto godka geliso biyihii ma gudbayaan sidii unbay dhulka qurur u noqonayaan marka walaalaha qaaliga ee soree ree kismaayo waxaan si naxariis le uga codsanaynaa inay nagala shaqeeyaan bilicda magaalada